لله رب العالمين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كتر لي كتاب البيع سيبا وحين كتر لي شروطي مبيع دائرة هيتسي اللي بني ثمن يا مثمن مثل ضربها هذا wuxuu inoo soo sheegay inuu shuruud leeyahay shuruuddaa waxa uu inoo soo sheegay in shaygan cayntiisu iyo lafdiisu ay daahir tahay oo najisul cayn aanu ahayn ama shay nijaasoobay oon la daahirin karin waa inuunu ahayn waxaa kaloo shardiga labaadu ahaa nafcu waa inuu intifaac sharci ah leeyahay oo waxaa wixii aan nafci ku jirin aan iibkiisa ansaxaynin intifaac la-aantaasina ima khise iyo liidasho ayay ka imanaysay oo sida xasharaadkii cayayaanka iyo ribintooda oo kale weeye iyo baharaha aan intifaac lahayn ama intifaac la-aantu waa yaraanu shaygan markuu badan yahay waxbuu taraaye yaraan ayaanu hadda intifaacu lahayn waa laba midho beriisa laba midho qabadiya laba midho saasoo kale ah aaladan lahwiga ee miisigan iyo waxyaalaha la tubayo iyaduna ma bannaana oo waa xaaraan oo intifaac sharciga baanay lahayn culamada qaar baa yidhi mayaha marka la burburiyo hadday wuxuun ka soo baxayaan xoolaahi waa ansaxaya halkaasaynu maraynin wayasixu waa ansaxayaa bayculmaa'i biyihii in la iibiyaa waa ansaxayaa calaa shadi webiga qarkiisa isagoo qofku joogo ama biyaho calaa shadi webiga qarkiisa in la iibiya waa ansaxayaa waturaabi camuudi oo bisaxraa'i bannaankii ku suganna in la iibiyaa iyana waa bannaan tahay fil asaxi asax haddaynu qabanno waxau sheekhu leeyahay marka shaygan la iibinayo intifaaciisa laga hadlayo wayasixu waxa ansaxaya bayculmaa'i biyihii in la iibiyo calaa shadi webiga qarkiisa in lagu iibiyo ama toga qarkiisa iyo dhinaciisa in lagu iibiyaa way ansaxaysaa waturaabi ciid in la iibiyo bisaxraa'i iyadoo yara bannaankeega ku sugan waa banneeya in la iibiyaa fil asaxi asax haddaan qabanno waxaase shardi ah oo laga maarmaana waa in xiyaaso iyo koobid iyo qaadasha ay jirtaa oo weliga qarkiisiiba ha la joogo ama dee bannaan iyo dhulba ha la jooge dee qofkani waa inuu xiyaaso ku sameeyaa oo masalan iyadoo webiga qarkiisii la taagayu biyihii jirikaan ku soo darsaday ama caagad soo darsaday inuu yidhaha waan kaayibiye waa ansaxayaa iyadoo dhulkii la joogo meeshu wada ciidtay dee ciddii u kaaryoona ku gurtay ama waa uu ku gurtay masalan bax oo kale inuu iibiyaa way bannaan tahay laakiin iyagoo halkaa wada taagan inu ciiddaasaan kaa iibiye iyo biyaha webiga ku jiraan kaa iibiye taas ayada ma ansaxayso ee waa in xiyaaza iyo koobid iyo qaadasha uu qofkani soo qaatay waa inay jiraan maxaa yeeley waxay leeyahay shuruuddii shayga la iibinayay ayaa laga helay waa ku badan yahay shaygani meesha oo biyihiina meeshan waa ku badan yihiin camuuddina meeshan waa ku badan tahay maalnimadii ka saari mayso oo biyihii waa maal ciiddina dee maal la intifaacsanayo weeye haba ku badnaadaan meeshani taaniga wuxuu leeyahay fila saxibaanula ma ansaxayo wuxuu leeyahay biyo aad adigiina caagadna soo darsan karto ama jirikaankanaad soo darsan karto ciid aad kaariyoonahan adiguba ama aad bacdanba ka buuxsan karto inaad lacag ku bixisoo tidhaahda intaa iga sii wuxuu leeyahay waa diyaac iyo hantidaadii ood hallaynayso ood luminayso ayay noqonaysaa oo ma bannaana baa muqaabil asaxu leeyahay waxaana labadan weji ay gelayaan waxa la yaaliyo wax kasta oo mubaaxa oo qofku uu heli karo kharash la'aan inuu kharash geliyo oo uu cid ka siisaa way bannaan tahay misle idinkoo dee buurtiioo jooga hadduu dhagaxyo soo qaado uu yidhaahdo dhagaxyadan ayaan kaa ibi waa ansaxaysa adigu waad foorarsan karaysidoo aad halkan intuu sida in le ka soo qaadan karayside waa ansaxaysaa bay leeyihiin kan kale markaa diidayaana sidaasuu isaguna weegaya waxaana yidhaahdeen khilaafkani maxalkiisu waxa weeye shaygan la iibinayo haddii aan sifo dheeraadahoo maqsuudi aanay ku jirin masalan biyihii webigii waa ka soo daray wuu kala safeeyey waa kala fadhiisiiyey biyo markaa xareedahoo uu kala fadhiisiyey buu iibinayaa kuwa meesha ku jira aan la mid ahayn ama kuwa uu qaboojiyey ayuu kaa iibinayaa taa wasfi siyaadaa bay leeyihiinoo ayada khilaaf kuma jiro camuudi oo kale dee waa niisan markaa guryaha lagu dhiso oo kale halkanaad joogtana markaa mid booda oo iyadoo aan niis ahayna mooye wax kale ma yaallaan taasuu markaa meesha ku hayau kaa iibinaya ayada taa khilaaf la'aan way ansaxaysaa asaaliduka saddexaad imkaanu tasliimihi waxaad iibinaysa inaad iibi karta ayaa shardi ah falaa yasixu ma ansaxayo baycu daalli wax lumay iibkii ma ansaxayo walaabiqi addoon dhuntay iibkii ma ansaxayo walmaqsuubi wax la dhacay iibkii ma ansaxayo ee fain baacahu hadduu ka iibiyo liqaadirin mid karaya cala intizaacihi ka soo siibashadiisa iyo ka soo qaadashadiisa saxa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waa ansaxaya waxaa kaluu sheekhu leeyahay shardiga saddexaad ee shayga la iibinayo shardiga u ahi waa imkaanu tasliimihi inuu dhiibo oo qofkii uu ka iibiyey uu dhiiba waa inay suurtagal tahay le'annao maqsuudka iibka laga leeyahay waa maxay waa inaad milkiyadaadii aad shaygan ka jartood ka saarto oo qofkan milkiyaddiisii aad geliso dabeetana qofkii intifaacsado u dheefsado waxaanad qofkii ku wareejin karayn oonad u dhiibi karaynin inaad ka iibisaaye ma bannaana bayculgharar ayay noqonaysaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam nahaa can bayci algharar iibka qararka iyo kadadu ay ku jirto waa diiday nebigu sala allahu calayhi wasalam in la iibiyo marka bayculgharar ayuu noqonayaa mar haddii aynu sidaan oo macnaha xisan wa sharcan xisi ahaan iyo sharci ahaan labadaba waa inuu dhiibi karayaa shayga adigoo u dhiibi karaya xis ahaan ayaad sharci ahaan u dhiibi karaynin dee waxaanad lahayn oo masalan ammaano lagugu dhiibay inaad iibisaan ma bannaana oo dhinaca marka laga ego inkastoo xagga shardiga damana ay geli karto aad dhiibtid oo aad qofka gacanta uga gelin karaysid wa xis ahaane laakiin sharci ahaan baan kuu ogolayn waxaadna aad iibsoo qofkan u dhiibto marka sharcan wa xisan waynaad dhiibi kartaa mar haddaynu saani falaa yasixu ma ansaxayo baycu daalli wixii aana dhiibi karaynin iibkiisu ma ansaxayo dee shimbir hawadaa galay shinni duushay oo kacday oo inay soo noqon inay soo noqon inaad gelayn ma bannaana baalliga shay baadi oo lumay walaabiq addoon dhuuntay walmaqsuubi xoolo la dhacay iibintoodu ma ansaxayso waayo qofkii markuu dhada isii dee shaygii baadiga waa kaa maqan yihin addoonkii waa dhuunto waa maqan yihin shaygii lagaa dhacay waa maqan yihin laakiin shayga la dhacay qofkii kaa dhacay mid aan ahayn markaad ka iibinaysa weeye isaga lafdiisa waad ka iibin kartaa oo waa ansaxay lakiin mid aan ahayn markaad ka iibinaysa weeye haddaba wuxuu uhi sheekhu fain baacahu shaygii la dhacay hadduu ka iibiyo liqaadirin mid kalaya cala intisaacihi inuu ka soo qaato saxa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno wuu ansaxayaayo dee waxaan eegaynaa shaygani markaa qofkii inuu gaadhayo ayaynu ka eegaynaa horta waxyaalahaa hore iibkoodu ma ansaxaya baynu nidhi waa bayculqalad oo kadahaasaa ku jira waxaana markaa xadiid imaamu axmed iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan uu tilmaamayey nebigu inuu diiday waxa uurka xoolaha ku jira in la iibiyo intay ka dhalayaan waxa candhahooda ku jira in la iibiyo addoon markaa dhunta in la iibiyo sadaqaad ilaa gacanta lagu dhigayo in la iibiyo darbat alkhays yacni qofki inuu ila baddaan quusaya wixii aan markaa gacantaydu ay haleesho ayaan kaa iibinaya intaasaan kaa siinaya waa nahiyey nebigu riwaayo kale xadiid kalena wuxaa isagana abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-iya warinayaan walaa tabic maa laysa cindak waxaan agtaada aynoodayna iibin maqsuubka ayaana laba iibinayo isagana dhiibiddiisa ayaanad karayni laakiin kii dhacay in laga iibiyo waa saxiix bay yidhahdeen haddaba fain baacahu liqaadirin cala intisaacihi hadduu ka iibiyo mid karaya ka qaadashadiisa saxa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waa ansaxayaa liannahu maqsuudku waxa weeye qofkan inuu gaadho shaygan aad ka iibinaysaa waana suurtagaloo waa gaari karaya oo masalan dee dhul soomalidu waa tan iminka dee wax kala wada dhacday haddii dhulu markaa dee gobol kale kulahaayoo laga qaday hadduu yidhaahdo aniga yacni waraaqihiisii sharciga hayo wixiisiinu si anaa ka qaadayo xoog kaga qaadaye mar haddaad adigu igiibis waxaanaa jiraye iga iibi hadduu yidhahdo way ansaxaysaa cala saxiixi buuna yidhi khilaaf baa ku jira aanigu wuxuu leeyahy ma ansaxayo maxaa yeelay dhiibiddu waa ficilka laga rabo qofkan waxiibinaya waajibka ku isagay tahay inuu dhiibo ee inuu ninkani qaataa ka dhici mayso bay leeyihin oo ka ridi mayso ee isaga ayaa laga rabaa wuxuu iibiyey inuu gacanta u geliyo uma suurtogelayo sooma iibkiisu ma ansaxayo culimada markaa intizaacan ayagu le haddii uu mid karaya intizaaciisa laga iibiyo waa ansaxayaale waxay yidhahdeen waxaa ka wanaagsan imkaanu tasallumihi tasallum yacni inuu qaadan karayo tasliimna waa uu dhiibidu kani dhiibo tasallumna waa in ninkani uu qaadan karaya haddii uu markaas dee kari waayo xaq buu leeyahay inuu ku soo noqdo markaa haddii la ysku qabsado oo waad karaysaa iyo ma yacni waan kari waayo waan ka qaadan kari waayo mushtarka ayaa ku dhaarmaya kiibsa inuu kari waayo deetana iibkiinu fasakdaa buu leeyahy wixiisi qaato walaa yasixu ma ansaxaya baycu nisfin mucayanin ama nisfu mucayanin baycu nisfin nis iibintii mucayanin oo la cayimay oo milolaynaay weera wasayfi sayfa wa naxwihimaa iyo wixii lamida ahi iibkiisu ma ansaxayo wayasixu waana ansaxayaa fi thawbi aladii laa yanqusu marada aan ku nusqaamaynin biqadci jiritaankiisa fil asaxi asax haddaan qabano walalmarhuuni shay la rahan dhigay iibkii ma ansaxayo bikayri idni murtahinihi kii la rahan dhigay idankiisa la'aantii walaljaaniyi addoonkii waxyeellada geysay almutacalliqi biraqabatihi ee qoortiisa uu ku xidhnaa maalun maal filasari haddaan qabanna iyana ma ansaxayo walaa yaduru waxbase ma yeelayo tacalluquhu maalku hadduu ku xidhmo bidimmatihi dumadiisa wakada tacalluqu lqisaasina waa la mid fi ladhari adhar haddaynu qabanno waxa uu halkana sheekhu inoo gelayaa wixii hore waxay waxyaalo xisan aan loo dhiibi karaynin xisan haddaanad u dhiibi karaynin sharcanna uma dhiibi karaysid dee shimbir duushay xisanna uma dhiibi karaysid sharcanna uma dhiibi karaysid halkana waxyaale xisan aad u dhiibi karto laakiin sharcan aad u dhiibi karin oo sharciga ku ogolayn ayuu qaarkood inoo gelayaa wuxuu yidhi walaa yasixu ma ansaxaya baycu nisfi mucayanin gabal iyo badh la cayimay oo minal inaa'i weel iyo wasayfi iyo wanaxwimaa mare iyo wixii la mid ah iibkii ma ansaxayo waana waxyaalaha haddii la kala gooyo ay qiimihiisii uu nuqsaamayo oo masalan waa weel waa seef waa maro waa wixii la mida yacnii nis mucayana niska kala barhkana halkaasaad leedahay intaa dhegta xigta ama inta midabkaale baad leedahay waa lacayimo waxaa la yidhi intaasaad leedahay ayaan kaa iibiyey haddii la kala dhambalo oo intii la kala dhambalona qiimihii baa nuqsaamaya hadduu macno beerayaba iyada dee iyada ka sii daran ee qiimihiiba hadda nuqsaamaya iibkiisu ma ansaxayo maxaa yeelay inaad dhiibtaabaan sharcan caajiz baad ka tahay sharcan sharcan baan u dhiibi karin maxaa yeelay dhiibidda inta aad iibise aad dhiibtaa ma suurto galaysa inaad jabisa iyo inaad jarto mooyaane jabintaa iyo jariddaana waxaa ku imanaya naqsan iyo hallayn maalka taasina waa xaaraan oo lama ogola bal haddii shay qiimihiisa dhinmayo marka masele hadday laba qof wax wada leeyihiin meel yar hadday baloodh yar wada leeyihiin ama dukaan yar wada leeyihiin oo shaygu sidiisaa macno ku leeyahay haddii la kala qaybiyana uu macno beli waaba laba mitirba ka soo qaad ayay wada leeyihiin labadaa mitir waa iska meherad yaroo waa la kalaysan karaa midkood baa ku shaqaysan labada ku wada shaqaysan karaa inuu yidhaahda inoo qaybiyo inoo kala badh oo aadna mitirkaaga qaada adna mitirkaygan qaadanaya laakiin sharcigu ka yeeli maayo wuu macno beelaya waayo madiyaagadaa lagu xalinaya mitir iyo mitir yacni sharcigu waxyaalo badan ila ummadda sharciba udhexeeya ay ku soconaysaa qofkani hadduu safi yahay wixiisa hadlaynaya u leeyay aniga mitirkaygu siduu doonaba ha noqdo laga yeeli maayo sharciga u ilaalinaya waayo caqli kuma socdo waa inuu sharcigu ilaaliya hantidiisa marka walaa yasixu baycu nisbi mucayanin min alinaa'i wasayfi wanaxwihimaa in la iibiyaa ma bannaana oo sharcan baana dhiibi karinoo sharcigan ku ogolayn waxaynu nidhi nisba nisba walaa baycu nisbin mucayanin ayaynu nisbu shaaca ka warran haddaan niska la cayimin ee la yidhaha qayb ka mida unbaan kaa iibiyey ayada wuu iska ansaxayaa bay yidhaahdeen mar haddaan la odhanin waa intaasoon la cayimin kan markaa wuu iska ansaxayaa ee mushaacu yahay ilaa qayb walba wuu ku jira iyadoo lama kala goyn karayo markaa qaybtaadi meel walba way ku jirtaa oo wixii waa isku wada leedihiin wayasixu waa ansaxayaa bayci yacni niskii in la iibiyo fi thawbi aladii marada laa yanqusu aan ku nuqsamayn biqadci jiritaankiisa fila saxi ase haddaan qabanno kalkirbaaska qaridii kirbaasin buu yidhi kirbaas waa maro qudniya bay leehay macnaha loogama jeedo weliba daaqad ama korjad miyaa la odhan karaa saasoo kaleo dee intaasoo shay noqon karta ayadoo waa ansaxaya waayo qiimihiisa waxba ku nuqsaman maayo si loogu talagalay fila saxi ase haddaan qabanno waayo maxduurkii baan jirin aanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayo oo kollayba jaridani dee shaygani siduu ahaa way ka bedelaysaa siduu ahaa way ka bedelaysaa markaa ma ansaxayo walalmarhuuni shay la raaan dhigay walaa yasixu bayculmarhuuni shay la raaan dhigay iibkii ma ansaxayo oo laakiin laba arrimood gacantana wuu ku dhigay bikayri idni murtahinihi kii la rahan dhigay idankiisa la'aantii qof baad dayn ka qaadatay waxaad tidhi hebelow dayntaa boqolkaa dollaraan ka qaatay moobilkaa rahan ahaan ugu hayso qofkina gacanta ayuu ku dhigo waad u geliso waxaad tidhi hayso qisnadiisuu gashaday inaad mid kale soo kaxaysooo tidhaahdo moobilkaasaan kaa yibiyey isagoon qofkii rahanta u haystayna aan ogolaanin ma bannaana limaada dee sharcan baanad dhiibi karaynin waayo shaygan aad iibinayso nin baa haystaa ninkaasina muxuu haystaa dayntiisii buu haystaa berri ka maalin haddaad bixin weydo kanuu iibsanayaa inuu lacagtiisii ka goosanayaa markaa wasiiqa ayuu u haystaa markaa may dhiibi karaysid waxaynu idhi bacda qabdihi intaan gacantaba loo gelin inu hi moobil baan raanahaan kugu keenayaa hadduu dhexda ku sii iibiyey soon gacanta u gelin waa bannaan yahay waxaynu nidhi bikayri idni murtahinihi hadduu yidhaahdo warniyow dayntana sideeda igu lahow waanan yar busaaradsaday moobilka aan iibsado uu yidhaahdo iibso oo idanuu ka helo iyadana waa ansaxayaa biqayri idni murtahini baanu ku ansaxaynin waayo wax maanici markaa ma jiraan walaljaani walaa bayculjaani addoon waxyeello geystay isagana iibkiisuma ansaxaya almutacalliqi biraqabatihi ee qoortiisa maalun maal uu ku tacalluqay filodhari adhar haddaan qabanno waayo xaq baa isagana qoortiisi sudan taanigu waa iska ansaxayaa buu leeyahy waana inta aanu yacni sayidku inuu furto aanu dooranin hadduu yidhaha anaa bixinaya oo isaga furanaya waa iska ansaxaya iibkiisu walaa yaduru waxbase ma yeelayo iibkiisa tacalluquhu haddii maalkii iyo arshigii bidimmati hadduu dumadiisa ku tacalluqo waxaa kala jira inkastoo dee axkaamta raqiiqu sideedaba isaga adag tahay waxaana haddaan la haynin oo aanu meesha oolin sidiisa fahankiisu waa adag yahay fuqahaduna dee xilligoodii addoommaa jiray oo axkaamta badideedaba yacni wuu ku dhex jiray oo kitaab dhanna waa ka xagga dambe dee ay kutubta fiqiga kaga dhigaan iyo xadiidkaba baab walbana wuu ku jiraa amsiladiiyo tusaalayaasha wuu ku jiraa haddaba halkan wuxuuna yidhi almutacalliqi biraqabatihi iyo walaa yaduru tacalluqu bidimatihi waxaan addoonka la xidhiidhaa waxay yidhaahdaan mar raqabadu ku tacalluqaa marna dimadiisa iyo kasabkiisa iyo tijaaradiisa ayuu la xidhiidhaa waxay yidhaahdaan wixii addoonka ku hoos baaba masalan ku itlaafa qofkan mustaxiqa ah ee mutayuu ka itlaafiyeyna uu raalli kala yahay sayidkuna aanu u idmin masalan mucaamaluu la galay waxbuu ka iibsaday amah buu wax kaga qaatay ama waxbuu yacni dee ka ammaanaysay ama waxbuu ka kinaysay wixii baa dabeetana sidaa ku baaba'ay sayidkuna uma idmin waxaa la yidhaahdaa dimadiisa ayuu waxaasi ku tacalluqayaa dimadiisu ku tacalluqaya macnaheeduna waxa weeye marka uu hadha u xoroobo ee waxna helunbaa loo raacaya loodhaya iska bixi haddii uu sayidku idmo oo waxaan masalan biridaa saaxibihi aw biridaa mustaxiqihi ku yimi hadduu sayidku idan uu haysto mucaamaladan oo kale waa addoon maaduun lahu fi tijaara loo idmay qof bay deedna wax kala iibsadeen wixii baa deetana halkaa wax kaga itlaafeen waxaa la yidhaha taa yatacallaqu bidimmatihi wa bikasbihi wa bitijaaratihi dimadiisa hadha waa loo raacay hadday waxadhaan hadduu wax kasbado meelaha ka soo xaabay iyo wax ka soo gurta iyo waa loo raacay hadduu tijaareeyo maalkaa tijaaradaa laga bixinaya wixii aanu sayidna idmin kan mustaxiqa ah ee la raalli ahaanshihiina aan ku imanin dee waxbuu baabiiyey ogaanu baabiiyey ama masalan shay buu dhacay oo dabeetana wuu dhintay ama qof buu dee waxyeelle camdan u geystay waxay dhahaan tacallaqa damaanu biraqabatihi biraqabati haddii la waa waa laybinaya sayradaa la geynaya oo wixbaa laga bixinaya marka bidimatihi biraqabatihi macnahaasay kala leedahay marka wuxuu leeyahay walaa bayculjaaniyi addoon iibintii ma ansaxaysa almutacalliqi biraqabatihi qoortiisa maalun maal uu saaran yahay oo masalan qofkan majnuuc calayga waxyeelo u geystay idan la-aan buu waxaan ugu geystay marka addoonkaa isaga iibkiisu ma ansaxayo filadaan haddaan qabno waayo xaq baa ku tacalluqo shaygii marhuum tahay oo kale weeyey waayo jidaayada weliba waa laga horraysanaya raanta taaniguna buu iska ansaxayaa ayuu leeyay sida markaa ghazaali oo ku tegey walaa yaduru tacalluqu bidimatihi laakiin haddii uu dimadiisa ku tacalluqo waxani masalan shay buu markaa sayidkaoonu idnin ayuu iibsaday markaasuu dil ama jinaaye gafa ama shib camdi ah ayuu markaa iska soo qirtay dimadiisa ayaa markaa lagu leeyahay waxaana hadhow markuu xoroobo ayuunbaa laga rabaa kaasi iibkiisa waxba u dhimi maayo leannahu iibkani wuxuu ku dhacayaa caynta dimadiisii hadha wixii loo raacayana dee cidi kuma haysato wakadalika tacaluqu lqisaasi hadday qisaasi intuu qof dilaan raqabadiisa qisaasi ay ku tacalluqdana filadari waa la mida waxba ma yeelayso leanna waxay leeyihin waxaa dhici karta in layska cafiyo ayaa dhici karta taaniga wuxuu leeyahay ma ansaxayo oo qofkan mustaxiq ahay dee xoolana waa ku cafin karaa xoolina raqabadiisay ku tacalluqayaan iskaga soo gudub alraabicu shardiga afraadna almilku milki ayaa la shardiyaa inuu milkisan yahay liman lahu lcaqdu cidda caqdigan iyo iibkani u dhacaya waa inuu milkisan yahay shaygan fa baycu lfuduuliyi faduuli iibkii baailun weeyi wa fi lqadiimina mawquufun waa la joojin inaa jaaza maaliku kale hadduu banneeyo nafada waa fulaya waa ilaa haddii kale falaama fulayo ee walow baaca hadduu iibiyo maala muwariihi kii dhaxal siinaya dhaxalkiisu elohabuu xoolihiisii iibiyey daanan isagoo malaynaya xayaata inuu nool yahay oo wa kaana wasaara mayitan mid dhintayna uu noqdo saxa fi ladhari adhar haddaan qabno ansaxaya waxau leeyahay sheekhu alraabicu shardiga afraada shayga la iibinaya almilku waa milki iyo lahaansho shaygan uu iibinayo waa inuu milkisan yahay liman lahu lcaqd cidda caqdigan iyo gurudkan heshiiska samaynaysa waa inuu leeyahay liman lahu lcaqdu cidda caqdigu uu sugnaaday waa maalik ayaa soo gelaya kiilahaa waxaa soo gelaya wakiil isna dee waa leeyahay oo waa la wakiishay waxaa soo gelaya maxjuuru caleyh weligiisii masalan dee kii waalaa iyo kii yaraa iyo aabbihii iyo ayaa soo gelaya waxaa soo gelaya qaadigii marka uu qofkii daynta lagu yeeshay iibin waaya hantidiisa iibinayo waxaa soo gelaya almultaqid masalan qofku hadduu xayawaan oo kale dee ari oo kale hadduu markaa baadiya uu soo hareeyo dee biyana u waayo dee isagu isu iibin isagu isu iibin markaasuu ku waraabin haddana maleh ugaa isagii maleh waxaadna wuu iibinaya mana lahaa marka waxaa la leeyahay waa in adugu awoodi ay jirtaa oo waxa kaga wanaagsan baa la yidhi sida uu ka cabiraba yacni kutubta kale ay ka cabiraan amdihiiba fi amfilaya aynu ku soo maraynay iyadoo la yidhaahda baa ka wanaagsan yaxaawi sakiirka iyabaa ka cabira an yakuuna lilcaqidi calayhi wilaaya qofkan caqdiga samaynaya waa inuu wilaayo iyo awoodiya baawar u haystaa oo markaa maxaa baawarkii soo gelaya kuwaaynu sheegnaba sicadu soo gelaya kii lahaabaa soo gelaya imikanan qusuur baa ku yar jira almilku liman lahu lcaqd ciddan caqdinaysa waa inay milkisan tahay laakiin marka la yidhaahdo ciddan caqdinaysa waa inay wilaayo ku leedahay dee waxaa soo gelaya wakiilkii waxaa soo gelaya welilmaxjuurkii waxaa soo gelaya qaadigii waxaa soo gelaya kaa multaqidkii xayawaanka qaaday ayaa soo gelaya waxaana u daliila arrinka xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi iyo ay warinayaan oo sanadkiisuna xasanka uu yahay wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam yidhi laa talaaqa ila fima yamlik hadduu xadiidku waa dheer yahay waxa laga khusaysa laa bayca ila fima tamlik waxaad milkisan tahay mooyaane iibkii kuma ansaxayo addoonanad lahaynna ma xorayn kartid gabadhaanad qabinna furrinkeed kaagama ansaxayo haddaba mar haddaynu sidaan nidhi fa baycu lfuduuli faduuli inaba waa faduuli baynu idhahda ninkan waa iska faduuli baynu idhahdaa ka waxaanu shaqo ku lahayn iska dhex galaa faduuli baynu idhahnaa marka faduuliga iibkiisu baatilun weeyi dee ninunbuu markaa anaa ogolaysiin buu yidhio intuu jago halkana soo mariyey ayuunbuu nidhi warbaasha yar anaaba kaa faasixi kii lahaa anaa ogolaysiinaye keen lacagta buu yidhi oo halkaasuu dabeetana lacagtiina ka tiriyey ninkiina ku wareejiyey waa faduuli wanigaa iska bannaan joogge waxaanu shaqo ku lahayn faasaxay iibkiisu waa baatil oo waxba kama jiraan weeye waa alqowl ljadiid lilimaam shaafici waya adiladii aynu soo maqnay baa caama wa fi lqadiimi qadiim isagu wuxuu leeyahay mawquufun may waa la joojin ninkii lahaa ogolaanshihiisa iyo ogolaansho la-aantiisaa lagu joojinaya waxaa la odhanaya hortii aynaan kala dirina waaba intaasuu dan u arkaaye halayda war ninkanaa jagadaadii ama shaygaagii ama waxaagii iibiye ma ogoshahay mise ma ogolid hadduu yidhah waan ogolahayna iibkii sidiibuu ku socon hadduu yidhahda ma ogol lama soconayo marka waxaan mawquufka ahi culamada qaar waxay leeyihiin sixada ayaa mawquuf ah qaarna waxay leeyihiin maya waa ansaxaye milkigiibaa mawquufa waa masale aan wax weyne kusii jirin maxay u daliishadeen masaladaana xadiid imaam albukhaari mursal ahaan ku wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajana bisanadin saxiixin ay ku wariyeen oo ayaa xadiid la ansixiyey curwata albaaqiri wuxuu yidhi wuxuu rasuulka ilaahay baa ii dhiibay diinaar wuxuu yidhi iigu soo iibi neef neef iigu soo iibi buuhi ninkii diinaarkii buu qaaday wuxuu ku iibiyey laba laxaad ogaday hadda diinaar baa loo dhibay lax soo iibi baa la yidhi laba laxaad buu siiyey labadii laxaad ayaan middood iibiyey buu ihi haddana diinaar baan siiyey nabigii sala allahu alay slm ayaan u imi anigoo laxduu doonayana wada diinaarkiisina u wada ogobay bal haddana u fiirsanoo marka hore dee wakiil buu ahayo waa la wakiisho lax soo iibi baa la yidhi halkaa waa kan laba soo iibiyey halkaa mid faduli buu ka yahay markii labaadu haddana tan labaad sii iibinayeena dee sii iibin looba diraya soo iibin unbaa loo soo ayuubaa loo wada kaashee sii iibinteeda faduli buu ku yahay dee tan laxdi iyo shilinkii isoo wadaa ayuu nebiga u yimi arrinkiibuu u sheegay nebigu wuxu uhi baaraka allahu fii safqati yamiinika ilaahay markaa gacantaasi waxay jarta ha kuu barakeey dabeetana ducadii nebigu waa ku dhacday hadduu camuud iibiyu waxgeliyo waa ka faa'idi jiray ninkaasi idan waa faduuli tasarufay oo nebigu markaa uu banneeyuu oggolaaday markii loo sheegay xadiidkaasee markaa uu deliishanayaa mawquufkaa xadiidka waxyaalo badan baa laga qaataa tanaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a shayga intii lagaa siiyey in laagiya in ka badan baad siin kartaa iminka isagu nisfu diinaar baa dee diinaar buu sitoo nisfu diinaar iyo nisfu diinaar ayuu labada laxad midba siistay haddana diinaar buu ku iibiyey macnaa kala badh soo maaha intii laga siiyey in leeg buu saaray soada waxay tahay waa xaaraantinimoobaysaa inta lagaa siiyey in leeg haddaad saarto tuban laabkeed haddaad saarta ma xaaraantinimoobayo waxa un laga maarmaana iibku iyo iibsiguba inuu samaaxad iyo fudayd inuu ku jiro qofkuna aanu u qastin ummadda inuu ku dhibo iyo cid kale inuu suuqa kaga saaro inuu u qastiya lama ogola iyada taasoo laga yeeli maayo laakiin wixii caadi ahee suuqaa saaira suuqa caadiya ee aanu markaa dadka ku cunaqabata iyo cid suuqa kaga saara aanay ku jirin xor buu u yahay qofku wuxuu siinayo laakiin inuu qofku doono inuu dadka suuqa kaga saaro iyo inuu markaa ku cunaqabatay middaan lagama ogola cumar bn khadaab ayaa u arkay nin yani saasoo kale intu badeecad badan kelay ku jebiyey dadkii markaasay dadka ka cawdeen markaasuu ihi laba kala dooro inaad dadku wax ku iibinayaan aad ku iibisa imaana inaad suuqayga ka kacdo bu samada qabo ama suuqayga waxay dadku ku iibinayaan ku iibi yani sidaasaa loo baahan yahay tujaarta iyo damaca markaa in ummadda laga qabto oo markay ummadda doonayaan cunaqabateeyaan ama ixtikaar ay samaynayaan maamulkii ka qaban lahaa cumar khadaabo kaleo loo baahan yahay markay caadi tahayna in la farageliyaa waxooda ma aha oo markii la yidhi tascirka samee in allah huwa almusacir baa nebigu ilaahay isagaa sicirka sameeye huwa alqaabid albaasid ilaahay waa isaga adna dooni maayo inay ilaahay la kulmaa iyadoo cid dulmi ay haysato marka in ajaazo maaliku naflayo waa fulayo wailaa falaa ma fulayo walow baaca hadduu iibiye maala muwariihi kii u dhaxalkiisa lahaa xoolihiisii buu iibiyey daanan xayaatahu isagoo malaynaya inuu nool yahay ayuu iibiyey wa kaana mayitan mayid baanu ahaa xilligaa saxa fi ladhar adhar waa ansaxaya masalan waa waa waarid xaa'iza nin baa wuxuu lahaa inan keliya ama wuxuu leeyahay walaal keliya cid kaloo dhaxalkiili ma jirto dabeetana siduu dhaxalkii isaga sugayey ayuu iyagu musaaradsaday oo shay ka midaba iska faasaxay isagoo u haystaa inuu ninkii lahaa nool yahay weli laakiin isaguna dhac iyo boob u jeeda ayuu iibiyey markuu iibiy la yidhi waa kii shalay dhintay isna maantuu iibinaya maxaa soo baxday inuu waxaan isagiiba leeyahay markanuu se iibinaya isagu muxuu iibinaya dhac hanti u dhacay ayuu iibinayay ila ninkii lahaa buu haysay inuu nool yahay nin kale waa kaloo uu dhinto wixiiba isagaa yeeshay ile waxaana la yidhi waa tamaluq qahri baa la yidhi dhaxalka qasab buu kusoo gelayaa milkigaaga yacni ogolaansho iminka haddii wax lagu hibeeyo lagu yidhaha waxaa hebelow ayaanu ku siinay waxay ku xidhantahy inaad tiraa waan aqbal haddaad aqbali weydo dee iska soo kaa geli mayso laakiin dhaxalku qahran buu kugu soo gelayaa marka walow baaca maala muwarihi daanan isagoo malaynaya xayaatahu oo wa kaana mayitan dabeedna kiina mid dhintay uu noqdo mayitan saxa fi nadari waa ansaxaya waayo wixii inuu leeyahay ayaa caddaatay waxaa la yidhahdaa xagga cuquudda xagga cuquudda cibradu waa bima fii nafsi اlamri nafsuulamarka iyo xaqiiqadu siday tahay ayay ayay ku dhacdaa laakiin malaha caaqidka looma eego iminka isagu muxuu malaynayay inuu nool yahay uu qaasib yahay nafsulamarkii xaqiiqadana maxay noqotay inuu dhintay u isagu leeyahay mar hadday caqdi tahay yuctabaru bima fii nafsi fii nafsi اlamr laa fima bima fii danni caaqid kan caaqidkaa waxa nafdiisa ku jiro malaynayo lama eega laakiin nafsulamarku siday noqoto ayaa la eegaa bikhilaafi alcibaada iyadoo cibaadadaa khilaafsan cibaadada nafsulamar iyo danulmukalafba waa la fiiriya markii la doonaya qadaageedu inuu dhaco hadduu masalan inuu tahaaro qabo u maleeyo oo dabeetana uu sidaa ku tukado oo ay sidii noqoto salaaddaa markaa dee qadlan lagama leh haddii uu laakiin masalan uu maleeyo inuu weyse qabo oo dabeetana uu sidaa ku tukado salaadaasi waa ansaxaysaa oo dannigiisa ayuunbaa la eegayaa laakiin qadaheeda kama dhicinaya inuu markaa salaaddii soo celiyo ayaa laga rabaa salaadana sidaasay u ansaxday marka cuquuddana nafsulamar baa la fiiriyaa cibaadaadkana waxaa la fiiriyaa dannu lmukalaf ama caaqid baa la fiiriya alkhaamisu shardiga shanaadna alcilmu bihi waa in la og yahay oo labadan qof ay og yihiin fa baycu axadi hawbayni laba maro midkood iibintood baatil weeye wayasixu waxa ansaxaya baycu saacin saac iibintii min subratin kuus ka ahaaday tuclamu siicaanuha la ogyahay saacyadeeda wakada in juiladna waa lamid fil asaxi ee walow baaca hadduu iibiyo bimil'i dalbeyti gurigan muggi oo xindatan qamadi ah ow bizinati hadihi alxasaati ama yani quruuruxan wax u miisaanmo oo dahabana ow ama bimaa baaca bihi fulaanu farasahu hebel wuxuu faraskiisii ku iibiyey ow bialfi daraahimo wa danaaniire ayuu ku iibiyey lam yasixa ma ansaxayo ee walow baaca binaqdin hadduu lacag ku iibiyo wa fi lbaladina naqdun haalibun baa ahaatay tacayana waa caynoobaya ow naqdaani ba ahaaday oo lam yaqlib axadumaa midkood aanu haalib noqonin ushturida tacyiinu cayinid lacagta wax ku iibiyey ayaa la shardiyaa wuxuu idhi sheekhu alkhaamisu shardiga shanaad ee shaygii la iibinayay loo shardiyaa waxa weeye alcilmu inay og yihiin labadan qof ee wax kala iibsanayaa waa inay og yihiin oy garanayaan shaygu hadduu mucayan yahay waa in decayntiisi laydhaa waa kan qadar ahaan iyo sif ahaan haddii waxani wax dumad qof saaran oo qofkani uu keeni doono uu yahayna waa in qadarkiisa iyo sifadiisaba la garanaya hadduu wax mucayana la kala iibsanayana waa in la yidhaahdaa waa kan haddii kale dee bayculgararkii la nahiyey ayuu noqonayaa nahaa can baycilgarar xadiidkii muslim beeca kadadaa waa diiday nebigu markaa min kulli wajin in laga garanayo maahay cayntiisa waa in lagu garadu mucayan yahay qadariisaba waa in lagu garanaya haddaba wuxu uhi fa baycu axadi hawbayni laba mare midkood iibinteed baatilun weeye niyow dhowr yacni laba mare meesha yaala midkood baan kaa iibiyey laba jagaan leeyahay mid baan kaa iibiyey laba gaari baan leeyahay mid baan kaa iibiye ma ansaxayo waayo wixii la kala iibsanayay baan macluumay waa qarar baa ku jira hadhow odhay anuu kanaan kaa iibsan maya anuu kanaan kaa iibiyey isqabsi baa imanaya sharciguna wax alla wax kastoo isqabsi ka imanaya buu ka ordaya wayasixu waxaa ansaxaya baycu saacin min subra subradu waa waxoogay kuus raashinahoo halkaa kuusanoo yaalla saac ka mida afar saacaboo ka mida ayaan kaa iibiyey waa ansaxayaa oo tuclamu sicaanuha inta saacay tay laogyahay toban saac baa laogyay inay tahay saac ka mida baan kaa iibiyey waa ansaxayaa waaya qarar ma jiro dee wuxuna waa la ysla garanayaa saac markaa ishaaca unbaa lawayunbaa lagu dejinayaayoo cushur ayuu mulkinayaa haddii barkaa dinto intii mabiicda ay soo hedha intaasunbuu yeelanaya haddii waxeedii kale meesha ka baxaan saac mooya kaasunbuu yeelanaya wakadaa waa ansaxayaa in jucilad haddii inta saacay tahay laga jaahiliyey labadooduba ama midkood filasaxi asax haddaan qabanno haddii intay tahay aan la garanayn lakiin laydhaha saac baan kaa iibiyey wixiina wax saac ka badan uu yahay isna waa ansaxaya ajsaadeedu mar hadday ajsaadeediina markaa siman tahay jahalada mabiicda markaa waa laska layska dhaafayaayo waa layska saamaxaya saac mubhama ayuunbaa markaa lagu xambaaraya hal sariya halal yeelay halkuu doono inuu ka bixiyaa baanuu leeyahay taanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayo oo taa iyada wuu diiday walow baaca hadduu iibiyo haddaba bimil'i dalbeyti xinta mar haddii bimil'i oo ba la raaciyey amankii iyo lacagtii wax la siisanayay bay noqonaysaa lacagtii aad wax ku iibsanaysay baa waxaad ka dhigtay bimil'i dalbeyti xinta in gurigaa muggii ayaan kaa siiyey gurigaasood soo buuxiso ood hadhuur ka soo buuxiso ama arbaki kaa soo buuxiso ayaa neefkaa kaa siiyey buuri bimili dalbeyti xinta oo qabadi o bizinati hada lxasaati dahaba ama intuu xabad yaroo dhagaxa soo qaaday i xabaddaa quruuruxa wixii ay dahab u miisaamanto ee miisaanka dahab noqdaan kaa siiya shaygan ow bimaa baaca bihi fulanu farasa ama shalay hebel baa faraskiisii ama awrkiisii magaalada geeyo soo iibiye wuxuu siiyey baan kaa siiyey wixiina lama garanayo gurigan yara intuu raashinkaa noqdo lama yaqaano dhagaxan intuu miisaanmo dahab lama yaqaano hebel wuxuu shalayta soo siiyey lama hayo ma ansaxayo markaa lam yasixa ma ansaxayo waayo jahli baa ku jira wixii wax lagu iibinaya lacagta ahaa ow ama bialfin daraahima wa danaaniir kun daraahim iyo danaaniir isugu jira kun riyaal sacuudi iyo dirham imaaraati isugu jira ayaan kaa siiyey dee imisaa riyaal sacuudi laga dhigaya imisaasee dirham imaaraati laga dhigaya taana yacni ayadana miqdaarkii mid walba uu noqonayay ayaa laga jaahiliyo kuma ansaxayo walow baaca haddiiba binaqdin lacag intaasoo lacaga baan kaa siiyey buuri kun baan kaa siiyey milyan baan kaa siiyey wa filbeledee naqdun haalibun beledkana lacag haalibahoo la isticmaalaa jirta oo masalan wax kaleba dee wax laguma kala iibsado waa dalalka imika dee adduunka say u badan yihiin innaga dalkeenna wax walba haddaad doonto intaasoo biraan kaa siiy intaasoo riyaal sacuudiyaan kaa siiy dollar baan kaa siiy somalilan baan kaa siiy intuba ay ka wada soconayaan maahae adduunka dal waliba lacagtiisunbaa ka socotaa waxa kalena inaad bangi iyo meel sarraafla ka sarrifato mooyaane ma jirto markaa dalkaasi lacag burun buu leeyahay masalan waa sacuudi arabiya oo kala tag ama jabuuti intaa inoo jirta tag faran bay leeyihiin intaasoo milyan baan kaa siiyey dee kaasunbuu noqonaya milyan farankaa jabuuti unbuu noqonaya mar haddii jabuuti le war milyan somalilanaan u jeeday ma noqonayso reer somalilan ayaa ka isticmaalo weyda faran baa laga isticmaalaaya ow naqdaani ama laba lacagood baa meesha ka shaqeeya waa sideennan markaa ay isdhex qaadayso ee halkan wajaale bir lagaga soo iibinayo ee halkan kala duwaiyo jayna dollar lagaga soo iibinayo ee halkan somalilan lagaga iibinayo ee meel kale wax kale lagaga soo intaasoo lacagayoba isdhex qaadaya kun baan kaa siiyey un maahe waa in la yidhaahdaa lacagtaasaan kaa siiyey kun bir baan kaa siiyey kun dollar baan kaa siiyey kun somalilanaan kaa siiyey waa in la yidhaahdaa ow naqdaani baa beled ku sugan oo lam yaqlib axaduma midkood aanu qaalib ahayn oo shurida tacyiinu in la cayino lacagta wax lagu iibiyey ayaa la shardiyaa wa yasixu waxaa ansaxaya baycu subra in la iibiyo kuus almajhuulati sicaam oo inta saacayta laga jaahiliyey kulla saacin saac kasta bidirhamin in la siiyaa bannaan ee walow baacahaa bimi'ati dirhamin hadduu ku iibiyo kulla saacin saac kastaga bidirhamin ku iibiyo saxa waa ansaxaya in kharajan mia hadday boqol soo baxdo wa ilaa haddii kale falaa maya cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno waxa uu sheekhu leeyahay wayasixu waxaa ansaxayaa baycu subra kuus raashina in la iibiyo almajhuulatu sicaam ee inta saac inta galaan inta kiilo ay tahay laga jaahil yahay kulla saacin la yidhaha laakiin saac kasta bidirhamin baan kaa siiyey hama la yidhaahdo waa raashinaalkaa tuulanoo la yidhaahdo kiilo kasta hal dollar baan kaa siiyey hadda inta kiilo ay tahay la garan maayo maxaa laakiin jahaaladii iyo qararkii ka saarayaa dee waa la tirinoo hadday toban noqoto hadday labaatan noqoto ilain halkii galaanba qiimihiisina waa la haya intay galaanay noqoto iyo intaasoo dollarunbaa la siinaya halkaa markaa qarar kagama jiro ee walow baacahaa hadduu subradii ku iibiyo bimi'ati dirhamin kaba soo qaad boqol dollar buu ku iibiyey ama dirham kulla saacin waxaanu dhi sac kasta afartii sacba kasta ama kiilo kasta bidirhamin baan kaa siiyey ama hal dollar baan kaa siiyey saxa waa ansaxaya i kharajad mia hadday boqol soo baxdo eeg wuxuu yidhi subradaa waan kaa iibiyey boqol dirham baan kaaga iibiyey muxuu raaciya wuu tafsiira wuxu uhi saac kastana dirham baan kaa siiyey saxa waa ansaxaya i kharajad mia hadday boqol soo baxdo boqol saac hadday soo baxdo maxaa yeelay jumladii iyo tafsiilkiiba israacaya markaa subradan waan kaa iibiyey boqol dirham baan kaa siiyey saac kastana dirham baa kaa siiyey hadday boqol soo baxdo waa ansaxaya wa ilaa haddii kale waa soo bixi weyday waa ka yaraatay ama waa ka badatay falaa ma ansaxaya cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waayo waxaan jumladii lacagta iyo tafsiilkii baan la iswaafajin karaynin hadday sagaashan noqoto boqol baan kaa siiyey saac kastana waxaan kaa siiyey dirham baan kaa siiyey wixiina sagaashan ay saacan isma waafaqayso hadday ka badatana isma isma waafaqayso aanigu wuxuu leeyahay saxiixka waa iska ansaxaya mar hadduu ishaaray wasfigan meesha waa laga saarayaayo hadday nuqsaantana mushtarku khiyaar buu leeyahay hadday dheeraad soo baxdana ziyaadada mushtarka ayaa yeelanaya wa mataa goorta kaana alciwadu waxaan ciwadkee wax lagu bedelanaya uu yahay mucayanan mid la cayimay kafad mucayanatuhu in la arka ayaa ku filan waladaadana waxaa anahu laa yasixu bayculghaayibi shay maqan iibkii ma ansaxayo waaniya yasixu waa ansaxaya wa yuhbitu lkhiyaara aragti ayaanu sugayaa ama wayahbutu lkhiyaaru baana sugmaya cinda ru'yati aragtidaa agteedana khiyaar baa sugmi wuxuu leeyahay sheekhu wa mataa kaana alciwadu eg ciwadku waa waxaanaad wax ku bedelanayso mucawadna waa waxaad wax kaga bedelanayso iminka haddaad lacag haysatoo tidhaahdo waa tanood wax ku iibsanayso lacagtu ciwad bay noqonaysaa waxaanaad lacagta siisanaysaana mucawad buu noqonayaa marka uu mid waliba yahay mucayanan mid lacayimo la arkayo lule waa kan lacagtanaan kaa siistay kafad mucayanatu dee aragtidiisaasaa ku filanoo qadarkiisa in la garto waxaa kaga filan aragtidaa waladharu adharna waxa weeye annahu laa yasixu bayculghaayibi shay maqan oo labadan qof midkoodna aanu arag ama midkood arkay isna ma ansaxayo maxaa yeelay dee qararkii bayculqararkii la nahiyey bay noqonaysaa aanigu wuxuu leeya yasixu waa ansaxaya haddii la sifeeyo oo wasfigaasunbaa la cuskan wayahbutu lkhiyaaruna wuu sugmi cinda ru'yati aragti agteed shay maqan waa la iibin karaa buu leeyahy qowlka labaad waa la tilmaami hadhowta sidaad ku waday hadduu noqon waayo markaad aragtana khiyaar baad leedahay leannahu nebigu wuxu uhi laysa alkhabaru kalmucayana khabarku aragtida la mid maaha waa xadiis saxiixa imaamu axmed iyo ibnu xibbaan baa warinaya waana maal la yaqaana laysa alkhabaru kalmucayana bay dadku yidhahdaan jaguu kaa iibiyey maad arag waana maqan yahay waa kuu tilmaamay waa ansaxaya laakiin hadhow markaad aragto haddaad bahashoo kala wada dheeroo wajahad xunoo wada siladaad aragto waxba kama jiraan baad le lacagtaydiisii kawrana wuxuu leeyahay maba ansaxayaba wa takbiir waxaa kaafinaysaa alru'yatu aragti qabla alcaqdi caqdiga ka hor la arkay fima laa yataghayar waxaan isbedelin haaliban inta badan ilaa waqti alcaqdi ilaa waqtigan caqdiga aan isbedelaynin aragtidiisu way ku filan tahay duuna maa yataghayaru haaliban sida badan waxa isbedela ayada maya wuxuu leeyahay sheekhu waa takfiir waxaa ku filan alru'yatu aragti qabla alcaqdi shaygan marka intaan laba kala iibsanin baa la yaqaanay waa jagadii hebel waar gurigaygii soo garan maysid waar jagadaydii halkaa soo garan maysid hadda lama arkayo laakiin horaa loo arko laysula yaqaanay aragtidaasi way ku filan tahay oo waa ansaxaysaa in la kala iibsaa laakiin waa fii ma laa yataghayaru haaliban waa waxa aan isbedelin inta badan ilaa waqti alcaqdi ilaa waqti caqdi sida dhulkii xadiidkii wixii noocaasoo kale ahaa waa waxaan isbedelaynin sideedii uun loogu imanayo duuna maa yataghayaru haaliban laakiin haaliban wixii isbedelaa isaga ku ansixi maayo gaari shan sano ka hor aad ogeyd inuu watay hadduu yaa gaarigii berigii baan kaa iibiyey aragtidaa hore imikood aragta mooyaane ma ansaxayso waayo aarbaha toban meelood duqadood lagu dhuftay oo meel waliba balanbashay oo dabeetana aanu caadiba ahayn ila isbedel baa ku imanaye laakiin wixii aan isbedelin ee sida dhul oo kale iyo guri oo kale inta badan guriga lafdiisuna dee muddo ilaa waqti caqdi ilaa waqtiga caqdiga aan isbedelaynin hadduu tobannaan sano iyo ama labaatan sano dee way isbedelaya waa wada dildilaacaya waa wada dubaya dhib badan baa ku imanaysaa marka isbedel baa ku imanaya laakiin muddo yaroo kaleo masalan bila ah ayagu ayuu guriga sii mooganaa waa ansaxayaa buu leeyay markaa wa takfi ru'yatu waa ku filan tahay qabla alcaqdi caqdiga ka hor la arkay fii ma laa yatahayar waxaan isbedelay haaliban inta badan ilaa waqti alcaqdi ilaa waqtigan caqdiga shaygii aan isbedelaynin aragtidiisii hore la arkay ayaa ku filan maxaa yeelay dee wuxuu ku gartay aragtidaa hore haalibkuna waa inay sidii lagu arkay tahay duuna maa yatahayaru haaliban waxaa inta badan isbedela sida raashin oo kale ayada aragti hore kuma filla hadda in la arka mooyaane kuma filla wa takfiir waxaa kaafinaysa oo ku filan ru'yatu bacdi almabiici shayga laybinaya barhkii haddii la arko waase in dalla calaa baaqiihi hadduu baaqiga tusinaya inta la arkay ka daahiri subrati wabakuuskii dee muuqaalkiisa sare wa umudaji almutamaaili shaygii isku midka ahaa caynadiisii iyo muuradiisii ow ama kaana haday siwaanan ma tusinayaan mid ilaaliyo wey lilbaaqiye baaqiga ayuu khilqatan u ilaalinaya ka qishri rumaani rumaanka qolofdiisi weeye walbaydi iyo ukuntii waalqishrati suflaa iyo qolofda hoose weeye oo liljawsi wallawsi jawsga iyo lawsgu ay leeyihiin wuxuu leeyahay sheekhu wa takfiir waxaa ku filan ru'yatu bacdi almabiic shaygan lagaa iibinayo barhkii haddaad aragto waa ku filan tahay waase in dalla calaa baaqiihi hadduu baaqigiisa ku tusinayo dee waa beriiskan maqabka la gelinayo inta sidaa loo geliyo mashqaca deetana waxoogay uu soo saarayo lagu leey beriisku waa kaa ogaba inta yarunbaad aragtay halkan laga soo qaaday waxaana dee caadi ah in beriiska intaanan ku jirtay inta halka u dambaysa ku jirta isku mid yahay ayaa caadi ah ee wax la ysku soo dardaray ma aha in dalla calaa baaqihi hadduu baaqigiisa ku tusinayo intanna weliba iibka ka mid tahay bay yidhahdeen intanna ay iibka ka mid tahay oo la yidhahdo hoo intanna waa ansaxayaa ka daahiri subrati waaba dee kuuskaa raashinka daahirkiisaa sare weeye wa unmuudaji almutamaaili shayga isku midka ah caynadiisii iyo muunadiisii shay isku mid baa muunadiisii lagu keena ayana waa ansaxayaa laakiin waxay yidhahdeen waa haddii ay intan lafdeedu ay ku jirto ay iibka lafdeeda gelaysa weeye oo la dhan waxaan kaa iibiyey yacni raashinka ku jira halkan oo intanna ka mid tahay haddii aan intan iibka la gelin bay yidhahdeen oo inta yaree lagu tusayo aan iibka aanay ku jirin ma ansaxayo leannu mabiicdiina maad arag wax ka midana maad arag markaa lakiin marka la dhan inta yare laga soo qaadayna iibkii bay ka mid tahay markaasoo ansaxayaa bay yidhahdeen waxaanu kaa iibinay maradanoo shalmadaasaan kaa iibiye ama deecaasaan kaa iibiye haddii kan lafdiisa uu ku jiray bay waa ansaxaya leanna markaa mabiicda qaarkeed aragta laakiin kan hadduu yaabay waa caynadii dadka la tusaya une orod bakhaarka ka soo qaado intaana waan kaadiyo waan kaasiyo juwankeena kuu jaro ma ansaxaya bay leeyihin waayo mabiicdii ma arag bar ka midana mu arag walmudraj almutamaasil ow amaa kuma tusinaya baaqiye kan waxaad siwaanan ilaaliye lilbaaqi inta baaqigaabu khilqatan u ilaalinaya oo waa maxay ka qishri rumaani rumaanka oo kale imika qolofkiisu lagama saari karo haddii laga saarna wuu xumaanaya xabxabkan haddii qolofta laga dhilo inta cas la soo saaro wuu xumaanaya muuska haddii qoloftan laga saaro wuu xumaanaya marka waxaanaad arkaysaa dee bar baad arkaysaa barkanna waa ilaaliyo inta kaleu ilaaliyay khilqatan buu ilaalinaya ka qishri rumaani waaba rumaanka qolofdiisi walbaydi beedkana dee qolof buu isana leeyihi walqishratu sufla iyo ta hoose qolofda hoose oo liljawsi walows iminka lowska oo kale labuu leeyahay mid sare iyo mid hoose ta sare iyadoo lagu ogola buu leey in lagu iibiyo waa inta hoose ayuunbaa lagu iibinaya marka ru'yadiisu waa ku filantay lianna siraaxa baatini fii baqaa'i fiihi hoostiisa hagaagiisu wuxuu ku xidhan yahay inuu dushan qolofdiisan inuu ka leeyahay ayaa shardiya wa tuctabaru waxaa loo ictibaarinayaa ru'yatu kulli shayin shay kasta aragtiisa calaa maa yaliiqu bihi waxa u cunama ayaa loo fiirinayaa walasaxu asaxna waxa way ana wasfahu tilmaantiisa bisifati salaami uu ku tilmaama laa yakfii kuma filla wayasixu salaamulacmaa baa ansaxaya wa qiila waxa la in camiya qabla tamyiizihi tamyiiz ka hor haddii uu indhabeelay falaa maya waxau sheekhu leeyahay wa tuctabaru ru'yatu kulli shayin calaa maa yaliiqu bihi ru'yada shay kasta iyo aragtida waxaa loo fiirinayaa wixii u cunama ayuunbaa loo fiiray aragti u ah masalan daar baad iibsanaysay aragtideedu dee waa inaad dusha ka aragto ood maqsinaad ood saqafkeeda ood gidaaradeeda aragto ood bullaacaddeeda aragto beer haddaad markaa iibsanayso waa inaad dhirteeda aragtaa waa inaad biyaheeda aragtaa shay waliba aragti gaara buu leeyaho isaga u cunantaa marka wax la kala iibsanayo calaa maa yaliiqu bihi waysaan misaalinayn wala saxu asaxna waxa ana wasawa bisifati salam haddii sifadii salamka lagu sifeeyo shaygan la doonaya in la iibiyo haddii sifadii salamka lagu sifeeyo oo la yidhahdo shayga lagaa iibinaya shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa weeye laa yakfii kuma filla oo laysa alkhabaru kal mucayana baa la yidhi macnaha suuradana waxa weeye shay xaadir ahoo yaalla oo la arki karayaa wasfigii laga dhigayaa halkii aragtida la joojinaya waxaan kaa iibiyey faraskaygan waxaan kaa iibiyey maradaydan maradina meeshalay taalla waana la tilmaamaya una tilmaantaasa aragtidii laga kaaftoobaya ma ansaxayo laakiin baabusalam marka la joogo yacni lacagtan qaadoo shay caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasoo la tilmaamay iyada way ansaxaysaa laakiin shaygii oo xaadira sifo lagaga maarmi karo kaasna dee shaygu waa maqanyaba la kala iibsanaya wayasixu salaamulacmaa qof indhalaa cidna waa ku hormarsan karaa waxna waa lagu hormarsan karaa ayadoo laysla tilmaansanayo waayo tilmaamaha dee maqal ayuu markaa ku garanayaa waa markuu weliba ciwadku mawsuufi dima yahay majliskana lagu cayimo cid u qabatana uu markaa qibdoodo ama ra'sumaalu salamka loo qibdoonayo weeye wa qiila waxa in camiya qabla tamyiizi falaa intii hadduu indhabeelay soon wax kala garanin ama indhala'aantaaba uu ku dhashay falaa yasixu ma ansaxayo salamkiisu waayo ashyaadaba ma garanayaba tilmaan wax ku gartaba ma jirto bakayli iyo maroodi way isu leegyihiin qofkii hadduu yaraan ku indhabeelo si alla si wax loogu tilmaamo ma jiro markaa isaga waxba lagama iibin karee dee weligiisa iyo un markaas waa inay wuxu iibiyaan baaburiba wallahu aclam markaa inoogu joogo